waxaan kaga wada hadalnay arrinta kismaayo ka dhacday yaanu ka wada hadalnay anagu waxaan nahay marka ku hormariyo beelihii magaalada kismaayo ciidamada kenya jabada onlf oo wada socota ay kasoo saareen baan hay magar muddo badan baan ka nabadeed sugaynay sanad toban bilood ra-iisul wasiir wanaag ra-iisul wasaarihii dowladda soomaaliya cabdiweli sheekh axmed baa yimi intaa waa sugaynay waxaanu ka sugaynay wadadii roob maabka ahayd ee loo sameeyey sanadkii tegey addis ababa dowladda soomaaliya nimankan hadda kismaayo haysto ay ku horshireen shirkii face onekii halkaan lagu qabtay face two-giina muqdisho face three-giina in kismaayo lagu qabto oo baalihii laga barakacashay meeshaan ee deegaanka ah la isu keeno oo gobol dib u heshiisiineed loo qabto oo faasha bifaasha loo wada hadlo wejigka weji arrintaasaan uga fadhinay oo aanu sugaynay muddadaas banka bilooda nasiib daro ra-iisul wasaarihii baraad uu kasoo tegay kismaayo waxaanu sugaynay inuu qoladaana la kulmo annagana balyacnaha dee dadkii magaalada laga soo saaray baanayn annaga iyo ciidankii dowladaba intaba marka nala wada hadalsiiyo oo wax yacnaha xogta naga qaado na waraysto ciidamadii dowladda oo soo al-shabaab jooga dadkii beelihii laga soo barakiciyey oo googoyn iyo qaamqaam iyo degeen intaas in nalala hadlaan rabnay xagguu tegay qoladii buu la shiray fariinta ciidan buu noo soo diray wuxuu ku yidhi nimankii saraakiisha ahaa oo ciidamada dowladda madaxda ka ah soo xareyna ciidamada isa soo diiba buu yidhi xero amisoon baa ciidanka lagu xareynaya hubkana ciidanka waa laga dhigayaa magar bulshadii kale ee deegaanka ahayd abaabaayo sharaadiintii wiilashoodii meesha lagu laayo gabdhahoodii lagu kufsaday oo ragdoodii lagu madax furashiidanayayna ciidama lama soo hadlin magar arrintaas marka xanuun weyn boog weyn bay yacnaha nagu reebtay arrintaasaan maanta ka jirinay go-aankii aanu ka qaadan lahayn marka annaga iyo saraakiishii ciidamada dowladda oo barre aadan jire ugu horreeyey kulligaana shirkaasaanu maanta isugu nimid saasay xaaladda iyada nabadon maxamed shirka maxaa kasoo baxay shirkaasta waa wanaagsan yahay meel fiican buu marayaa ninkii dowladii sare ee madaxdii sare kamid tahay oo meesha yimidna warkaa sidaas oo suldaanku u sheegay wey waa la deeba weyday beelihii oo soo barakacay iyo ciidamadii intaba waa iskagu jirnaa waxaa jira dad badan baa xafiyadii ku jira oo ilaa hadda soo kadaban ilaa hadda iskuuli oo tahay arrin baa jira kuwa ciidamadii kamid oo maxbiis oo meeshii lagu hayaa jir oo haddaba xiran oo qaarkood la yaaba inay la xiriirsan qaar airportay ku xiriir qaar jaamacaday ku xiriirsan yihiin oo waa dad maxbiisa waxyaalahaasoo dhan waxaan leeyahay wax buu ka qabanaa ra-iisul wasaaraha kulli wixii hadalka maqalkasa ku dhamaystiray inaan qoryahayga waa jawaab waxaa weye xaq waxaan u yeelanay inaan qoryahayga madaxa ku qaadano oo nala ka xareeyo oo aan oo sili kale nala ku xareeyo waa jawaabtii ugu dambeysay uu la siiyey war waxaan ku yidhi ummadda soomaaliyeed baan madax u tahay ayagaana madax kaa dhigtay oo xaq fuloorto oo aad meel islagu keento oo balkan ciidanka ha dambaysa gogol aad u fidiso aad heshiiso soo kuma wanaagsan waan guri wuxuu yidhi nabadoon maya amar amar baa idin siinaya amarka ka qaadanaysi marka dee intaas aynoo joogtaa lasiman go-aana waa ka qaadanay rag baa nahay ninku ilaahay dilaana dhinta ilaahayana awood iskale cid kaleto awood oo ka sokayso awood sheegan karta ma jirto waa kugu soo laaban doonaa macali gaas in ra-iisul wasaaraha magaalada kismaayo ayuu tegey waxa uu sheegay magaalada horumar inuu ku arkay sidaas ayuu saxaafadda u sheegay xilli magaaladana dilal badan ay ka dhaceen waatii aad ka hadli jirteen xitaa qaramada midoobay ay ka hadleen waxa halkaa ka dhacaya maxaa ku kalifaya in ra-iisul wasaaruhu uu qariyo xaqiiqada kismaayo ka taagan iyo tacdiyada dhacaya قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز وصدق في قوله إلهي بقى الناس وحي ألا لعنة الله على الكاذبين إلهي بقى نور شيخي بين الله إلهي بقى لعنة سيد الوزارة وحي شيخ حسين بين بو شيخي هذا قال يعني منافقات نصرين أيو كما اللي أنا يعني بين بو شيخي ما أنت قيامنا والله حساب تميا والشيخ الصومالي أنا ويقول حساب تمي دون تأذير إلهي الكتاب أنا ويقول حساب تمي دون إخرى كتابك كفاه بالنفس كأكون رئيسك haddaad taasi weydiisay ilaahay baa ka jawaabo saasaan ka iyaadeen midaas yacnaha ayaan ka leehay midda kale kismaayo horumarka laakiin hal baa dhici karta hal baa dhici karta oo soomaalidu waxay taqaan waxay tiraa wax raggu wax nimceeb u yaqaanin bayba camalkiisa tahay baa leeyahay haddii dadka soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed cafiifaadka ee muslimaadka xijaaban kufsigooda uu horumar yahay oo dhiigga islaamka la qaadinayo uu horumar yahay oo qafaarashada gabdhaha yacnaha ragka dhalinyarada iyo ganacsatada la qafaaranayo uu horumar yahay cabdiweli sheekh xuseen isagaa ka rabaayo uu masraxa soo saaro waa hagaag odayaal ahaan iyo saraakiisha ciidanka ee aad ka wada shirteen hadalka ra-iisul wasaaraha idinkaga yimid isku afkaar ma ka wada qaadateen oo isku fikrad ma ka qabtaan alxamdu bilahi ha dee anagu dadkii yacnaha waxaanu ahay magaalada xabadda ciidamada kenya ay kaga soo saareen iyo jaalayaashooda rukuushinka baanu ahayn haddee isku go-aan go-aanseenan uga qaadanay taasi warjeedooyadii uu ku gowracan yahay taas waa waanu ka qodsanay nabadaan maxamed magaalada kismaayo wii sheegi kartaa waddada keliya aad ku gali kartaan maxay tahay horta magaaladaas kismaayo kali ma ee waa gobolada dhan wey goboladaasna waxaan ugu haystay awalba kenya kenyana raggii afka u geliye ee inay kamid noqdaan ee shir badan oo soomaali ee u dhantaa shan boqol iyo toddobaatan ee ay fadhida nairobi ninkii ki yidhi waa saddexdan gobol kenya soomaaliya inaan ka jarno oo aan kenya ku darno oo gaarisa laga xakumaan rabnaa taasaana isla qaadan ninkii yidhi baa horta talada iyo barnaamijka wata ilaa iyo hadda ninkaasi waa kuna
wargaanti baa liyaa maalintaa waa taagnaani soomaali badan waa taagneen laakiin gaanti maamulka jubba shaqo kuma lahan xil kama hayo way hadda war iman doonaan dhigan saacadii saacada kadib inuu soo tagaa laga yaabaa bahashaan waa siyaasad barnaamijkan waa dheeryahay axmedna meeshuu ka yimid uu ka soo jeeday waa og tahay gobolkana shaqo kuma le meeshuu iyo macnaha shaqadiisii hore iyo barnaamijkiisii horena wuxuu yahay waa og tahay wax kasta koortaas iyo waxaas oo dhan iyo waxyaala kaleeto oo soomaali ay taqaano oo wala laalaab ah oo dhan baa ku jira horta meesha marka ugu horeysa tan kale anaga ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in ummadaas meesha ku talaalaysan ee dad ka soo qaxday magaalada qaar ay tahay dhaawacan yihiin odaba kala go-aan baan gaarnay rag baan nahay waa tashanayna waa tashanay kulley taasna wixii hadda oo gaari markaan kuu sheegi doonaa mabda dowlad dowladeed ayaa idinku ku baxdeen waxa aad u dhimanaysaanna dowlad bay ahayd dowladdii madaxdeedii haddii kismaayo ay tageen axmed madoobe maamul ahaan ay u aqoonsadeen kulamo ay la yeelanayaan gawaari dagaal ay u soo degayso aniga kula hadlaayo kismaayaan ku dhashay waa lixdan jir baa nahay aabaheyna waa ku dhashay kaashan uu ku dhintay gurigeyga maanta nin soomaaliya ee gobolkana ka yimid in gurigii aniga aan lahaa haddii ugu haysto xaq ma tahay hade waa xaqiiqa ogo gurigaan toddobaatan iyo sideedii meesha laga sisay macnaha dhowr guri baan ku lahay magaalada hadeer qora ay iska haysato reerka reerka magaalada ha iska bende qabiil baan u aqaana aniga meesha ma maamulna uma aqaan waa qoys baa haysta qoyskii hadday dowladda taageertay waxaan samayneena gacmada ka jirta waa fashilana ragaas ilaahay naga dhigay lantana mar unba ay go'daa kenya iyo balaayi kaskaba ha taageerta hadday doonto marka waa u diyaar garoobaynaa arrintaas macalkaas in ajandaha kismaayo uu la tegay in cabdiweli sheekh magaalada muqdisho ayuu kala yimid oo madaxda dowladda way kaga warhayeen mise kismaayo kolkii uu tegay ayuu ku dhashay warkuu idinla yimid cabdiweli barnaamijka uu ku socday halkan kagama dhalanin arrintaa xag uu kala yimid waa qureejo dheer quraajo dheer weeye oo ilaa futabiciid is haysata waana ognahay ilaa iyo halkay ka soo bilaabatay ilaa nihaaya oo afkunow halkan hadda uu joogaa waan ognahay marka annaga waddankaanu u dhalanay markii nabadgelyada ama wanaagga aad waxba ku weyn inaad qorigaaga qaadato annaga barnaamijkan waa go-aan baan ka qaadanay meel baan iska dhignay xaqiiqadii markaan kuu sheego inaan diintanada iyo dalka iyaga difaacno gabdhaha iyaga nalaku horkustanaya dayuusnimada aan ka baxno baan diyaar u nahay magaran bar aadan shire barhiira la ka waran afkaartaad aaminsan tihiin ee sadanka ah ra-iisul wasaaraha ma idinla qabaa mana aanan jirin waa nin soomaaliyeed oo muwaadin ah ninkaa wuxuu leeyahay wuxuu ahaa raggii dalkan loo carbiyey oo inuu gaalada ka difaaca loogu talagalay iyo qarannimadiisa ilaahiyuu ka mid ahaa mas-uuliyaddaasuu leeyahay waa nin soomaaliya oo muwaadina bulshada gab gabdhaha lagu kursanaya kismaayo sanadka yacnaha la gelgelinayo baraha la jira ma ahayn waa gabdha soomaaliyada xafiifaada wuxuu diyaar u yahay raggiisuu ka mid yahay baraha la jiri waa annagu naga mid yahay bulshada soomaaliyeed ee degaanku ka mid yahay soomaaliya afar iyo labaatan sano bay degaan iyo isxun ku jirtay taas macalkaas dowladda in fikir bay ka aaminsanayd magaalada kismaayo iyo gobolada jubbooyinka iyo gada intaba waktigii saacid uu joogay heshiis ayaa la soo galay waxaasoo dhan hadda waxaad moodaa in meesha ay ka baxayaan oo wixii uu rabay axmed madoobe la dhaqangelinayo saacid iyo xukuumadda hadda jirta in farqi ugu dhexeeya ma kuu muuqataa aa farqi baa udhexeeyey limaada farqiga udhexeeyey waxaa saacid kismaayo yimi waxa jira intuu arkay uu iskaga tegey nidaam sharci ah oo shaqaynayo oo wax uu kaga qabtana waa waayey marka adeer meeshaas dowladnima wax qabanaysa oo maanta dalka wax naqadhin karta dad kama jirto xaqiiqada markaan kuu sheego sam stesiyaal weeye waxaan waa faransiyaal xaqiiqada markaanu ka hadalno laakiin wax kastaba ha noqoto haddii ay yihiin dad mas-uuliyiina oo dhibsanaya bulshada soomaaliyeed dhibkeeda innaba waa inta la danqaysa ay jirto hadday yihiin war dadka kan sidan ha loo dhaamo oo ha hadleen haddayna wax ka qaban karin waxba kama qaban karna hadheen ha cadaysteen haddii dad mamluukiin oo laleeyahay yihiin hadda meesha hayska tegeen n g o gooda banaanada ha ku qaateen kuwa nairobi fadhiya ee magaca soomaaliya wax ku qaataba waa kala soomaaliya sheegtaan intaasaa faraya anigaade